waxaan dib ugu laaban wararkii ku saabsanaa doorashada guud ee dalka kenya khadka taleefonka magaalada gaarisa xarunta gobolka waqooyiga bari waxaa si toosa ugu jira werihayaga maxamed faarax shire may maqlaysaa maxamed
daawud aadkeed ayaan ku maqlaa ka waran bal goobihii codbixinta ee degaanada gaarisa ee meelaha ku dhow gobolkaasi ma soo xirmeen goobihii cod doorashooyinka
guud ahaan daawud goobaha yar yarka ah ee gobolka waqooyi bari ee tirada yar waa ay soo xirmeen balse markaa fiiriso xarumaha waaweyn sida wajeer iyo mandera iyo gaariso kale ilaa iminka wararkaynu ka helina waxaa jira goobo qaar oo ilaa iyo iminka doorashada ay ka socoto kadib markuu dib u dhac ku yimid saadka xilligii la furi lahaa iminka waxaan taaganahay goob kamid a goobaha codbixinta indhahaygu waxay qabanayaan tiro aad u badan oo ilaa iminka safka ku jiro welina waxaa jiro iskhilaaf ama isdhaaf isbandhaaf dhanka guddiga doorashooyinka iyo weliba shacabkii oo weliba horan oo leh waan gelina iyo iyagoole waan daalanahay ama waktigii baa dhammaaday balse waxaad moodaa in hadda heshiis ay ku gaareen in shaqadu ay socoto
marka guddiga doorashada waxay horey u sheegeen in sideedda fidnimo xilliga bariga africa marka la gaaro goobaha la xiri doono marka xilligan hare oo labaatanka daqiiqo ku dhow ma laga yaabaa in wakti kale lagu kordhiyo
dabcan sideedda waa qaabka officialka balse nidaamka xeer hoosaadka guddiga i b c da wuxuu qorayaa in qof safka ku jira aan laga tegin taas weeye waxa la isticmaalayo dhanka kale waxaa jira saacado markaas la magdhawayo meelaha qaar saaka aroortii xilliga loogu talagalay lixdii lama furin qaarkood ayaa waxaa la bilaabay laba la bilaabay sideedii halka qaarna la bilaabay sagaalkii la bilaabay qaarna waxaa la bilaabay toddobadii marka taas ayaa noqonaysaa in ay bixiyaan saacadihii saaka dadweynaha ka khasaaray ay dib usoo celiyeen
intii aad maraysay goobaha codbixinta ma jireen wax carqaladaynaya hanaanka doorashada ha noqoto dhinaca nabadgelyada arrimo kale intaba
ma arkaynin indhahaygu ma qabanaynin wax carqalad ah ama wax qaswadayaala ma arkaynin kasokow kacsanaan shacabku ay jecel yihiin qofka ay doonayaan inay doortaan oo aad moodo in ay aada iskugu cariirinayaan in ilinka ay wada galaan hal mar oo keliya oo aad aad moodo in hormadiid ay yihiin oo inta badan aad moodo inay dadku aysan jecleen in safkaas lagu sii hayo taas waan arkayay sidoo kale dhanka dhanka dawladda waxaa indhahaygu ay qabanayeen dhammaan waxaa la xiray goobaha isgoosyada ah ayadoo tirinta codbixintuna ay saacadaha soo socoto si toos u bilaami doonto oo lagu daday baabuur isgoosyada ciidamada koofiyad gaduuda ayaa meel walba la dhoobay waxaa jiroo kale in ciidamo kale oo booliisa iyo weliba kuwa loo yaqaana a b dana ay ahaayeen kuwa iyaguna heegan la geliyey
maxamed faarax shire aad baad u mahadsan tahay weriyahayaga v o a magaalada gaarisa oo si toosa khadka telefoonka inoogu warmay isagoo jooga magaalada gaarisa
sidoo kalena haddii aynu dib ugu laabanno isla magaalada aan idhahday magaalada nairobi waxaa goor dhoweyd mar kale saxaafadda la hadlay guddiga madaxa bannaan ee doorashada sidoo kale waxaa durba la bilaabay tirinta codadka iyadoo lagala socdo telefishinada waryahayaga falastiin axmed iimaan ayaa iyadu halkaa ku sugan falastiin may maqlaysaa
waa ku maqlaa mascade guddigu waxa ay ka warbixinayeen hadba halka ay marayso hawsha codeynta iyo natiijooyinka meelaha qaar iyo haddii ay caqabadi jiraan laakiin si toosa iyadoo loo soo gudbinayo kawniyada ama deegaanada codeyntu ay ka dhacda natiijadoodii ayaa codadka waxaa lagu bilaabay in ay soo gaaraan natiijadoodii xarunta bomas kenya oo ah halka ay kusoo ururayaan natiijada si electroniga ayay usoo gaari doonaan oo combyuuterada loosoo dhigi doonaa si toos ahaana shaashadaha waddankan ay u tabinayaan codadka ilaa iyo hadda la tariyey oo ah codad aan aada u badnayn oo ku dhow ilaa toban boqolkiiba konton iyo toddoba dhibic labaatan iyo shan waxaa ku horeeya uhuru kenyatta halka soddon iyo sideed dhibic sagaashan iyo sideed boqolkiiba uu helay codadka ilaa iyo hadda la tariyey raila odinga musharaxa kusoo xiiga oo ah mudafadi ayaa isagu wuxuu haystaa laba dhibic labaatan iyo afar waa gartay laakiin natiijada aan ku sheega waxa ay tahay mid hordhac ah oo laga soo qaaday uun tiradii yareyd ee ilaa iyo hadda la tiriyay waa gartay marka falastiin haddii aad sharaxaad inaga siiso meelaha ay ka imaanayaan codadkan ugu horeeya ee hadda aad sheegtay in la tiriyey waa gobolade
waxaa meelo kala duwanay ka yimaadeen waa kauniyo goobo boling stationa ama xarumo laga codeeya kasoo galeen ma ahan meelaha qaar waxaa laga yaabaa in laba xarumood lasoo gudbiyo qaar weli ay dhiman yihiin meelaha qaar in lasoo wada dhamaystiray lamu oo kale waxaa muuqanaysay in uu si weyn ugu guuleystay raila odinga marka weli waa bilow weliba heer maaragta aada uhooseysaa laga soo bilaabay tiro yaraa unbaa hadda la tiriyey laakiin ilaa hadda codadka la tiriyey sidaasi ayay ugu kala horeeyaan musharaxiinta waa garta marka natiijada madaxweynaha goormaa laga yaabaa in la ogaado iyada
wallahi marka ugu horeysa oo ay dhammaato tirinta hadda waa ay socotaa wayna socon doontaa kaalin walbaahi waa soo xareyn doonaa ama deegaan walbaahi natiijadiisa way dhici kartaa in ilaa caawa inta aan waaga beryin la ogaado way dhici kartaa in ay beri toola gaarto laakiin waxaan isleeyahay laba sac hadda kadib ugu yaraan saadaal in laga bixin karo halka ay guusha kusii jeedo waa gartay falastiin waxaa jirta in laleeyahay meelaha qaar dad fara badan ayaa isugu soo baxay waktigii loogu talagalay doorashada ee lagu darayna dabcan daqiiqado kooban ayaa ka haray waayadii layidhi sideedda ayay soo xirmayaan marka dadka faraha badan ee weli aan codaynin meelaha qaar lasoo warinayo ma laga hadlayaa guddiga doorashadu meesha aad joogto ma looga hadalhayaa in ama wakti dheeraada loogu dari doono ama haddii sideedda la gaaro ay meelaha codbixintu soo xirmayaan
weli waxna jawaab ah lagama bixinin laakiin waxaan waxa keliya hadda aad arkaysa waxay tahay in weli dadka ay safaf dhaadheer ku jiraan hadda aan kula hadlaayo meel aan sidaasi iga fogeyn dadku waxay layn dheer weli ugu jiraan inay codkooda dhibtaan marka mid waxaan filayaa inay dhici doonto ah in dad badanoo saaka faylka soo gala iyagoon caawa codeynin ay guryahooda ku laaban doonaan waa gartay haddii aad sawir guud naga siiso marka meesha aad ku sugan tahay codadka lagu tirinayo maxaad is leedahay muddo intee la-eg bay qaadan kartaa caawa ma soo gabagaboobi kartaa in la tiriyo codadka ma waxay qaadan karaysaa ilaa iyo berito in laysla gaaro maxaad haddaad saadaalna siiso maxaad filaysaa
mascadda codadka lama tirinaayo sidoodaba waa qalabkay ku jiraan si electronic ay xarunta kusoo gaari doonaan county walba ama deegaan walba markuu dhamaystiro natiijadiisa iyadoo electroniga usoo diri doonaa xarunta guud ee doorashada oo ay kormeerayaasha wakiilada xisbiyada iyo siyaasiyiin beesha caalamka ka socota iyo wariyayaashana ay halkaasi wada joogaan marka qaabkaasaa loo soo gudbin doonaa way dhici kartaa in dhibaato maaragtay meelaha qaar ay qabsan doonto laakiin waxay u badan tahay sida hadda ay ku socoto in saacado kadib la ogaan doono ugu yaraan halka maaragtay ay wax ku dhici doonaan laakiin lama saadaalin karo xilliga rasmiga ah ee wax la ogaan karo laakiin natiijooyinka way soo gelayaan xisaabtu waa ay socotaa xisbi walbaana wakiilkiisa waxa uu fadhiyaa xarunta guud ee doorashooyinka waddanka kenya falastiin axmed iimaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd falastiin oo qadka taleefonka ee magaalada nairobi si toosa ugu jirta iyadoo ku sugan xarinta ay markaasi ka socoto tirinta codadka ee telefishinada iyo markaasi laga daawanayo shaashadaha sida ay u socdaan codadka soo gaaraya xaruntaasi